dallada xanaano oo ka shaqeysa arrimaha samafalka gaar ahaana waxbaridda caruurta agoonta ah iyo kuwa danyarta ah ee aan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha wax lagu barto ayaa maanta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug boqol arday oo kamid a caruurta agoonta ah ee ay waxbaraan ugu qeybiyey dharka ay ku ciidi lahaayeen xabiibe maxamuud cabdi oo ah wakiilka xanaano ee deegaanada galmudug ayaa faahfaahisay qorshaha hay-adda xanaano ee ku aadan taageerada dadka danyarta ah haddii ilaahay yidhaahdo iiddaan iideeda kale inay ahayd nabad iyo barwaaqin uu gaarsiiyo waxaan jecelnahay haddii ilaahay yidhaahdo agoonta maantay ee halkan joogta oo boqolka ah inay dhowr boqolo gaarto oo arda badan la qabto agoon badan la qabto ayaan rajaynaynaa agoontan waxaa haya ururka ama hay-adda xanaano muddo waxay haysaa afar iyo toban sana ah afar iyo tobankaa sano dugsiyo sare way dhammeeyeen dugsiyo dhexe way qaar baa ka baxay ilaa waxaa ka baxay dugsiyo sare oo dhammeeyey arda gaaraysa soddon iyo dhowr qof sanad kastana waxaa jabiya oo ka qalin jabiya dugsiyo sare arda gaaraysa ilaa toban ilaa labayo toban gaaraysa dhammaantood waxay dhigtaan jaamacadaha dalka waxaan jecelnahay haddii ilaahay yidhaahdo inaan kaalin weyn ka qaadano annagoo ku hadlahaya magaca hay-adda xanaano oo mas-uulka ugu jooga gobolka mudug ah waxaan jeclahay inaan haddii ilaahay yidhaahdo xanaano maanta boqol bay haysaa agoona oo afar iyo toban sana gacanta ku haysa waxbaraysay waxaan jecelnaha haddii ilaahay yidhaahdo inaan dhowr boqol ka dhigno waxaan haddaan nahay xanaano wax ku tababarnaa oo agoonta aan ku haynaa gobollo badan iyo degmooyin badan oo gobolka mudug uu hormuud u yahay xogayaha dowladda hoose ee gaalkacyo ee galmudug cabdiqani maxamed ayaa uga mahad celiyay xanaano garab istaaga ay u muujiyeen caruurta agoonta iyo danyarka ardada iyo hooyooyinka inay xasuusnaadaan dalladda xanaano magaca la yidhaha xanaano waa muuqdaa xanaana waxa weeye waa erey ahaan soomaali markii la yidhaaho waa wax la xanaaneeyey oo la asturay waxaan dareemaynaa meeshii ay ka baxeen awlaaddan waalidkii dhalay in ilaahay ku soo bedelay muxsiniintaas sharafta leh oo isku xilqaamay si dhowna ay ugu dhow yihiin maadaama waxbarashadii ay ka bixinhayaan fitradii awla hore uga bixin jireen maantana ay u bedeleen inay ciidsiiyaan qaar ka mida hooyooyinka iyo caruurtii la ciidsiiyey ayaa dhankooda u mahad celiyey hay-adda xanaano waxaa ka midnaha waalidiinta ilmahayaga waxa weeye boqolkiiba sagaashan waxay ka fiican yihiin ilmo aabbayaa leh waxa weye ilmaha aabbayaasha le qeybtooda waxaa laga yaabaa in iskoolka bisha saddexdeeda ama afarteeda laga soo cayiriyo laakiin annaga weligeyn cunugaal dhalla naguma soo noqon haddana waxaan rajaynaynaa ilaa ciidankiisa in kuwo kale xitaa nala kugu daro
meeshaan waxaan kusoo dhaweyneynaa iidigioo nala guddoonsiiyey dowladda galmudug bahalkii xabiibo koofurow maamuleynta macalimeynta hay-adaha noo soo dhiibay hay-ada xanaana noo soo dhiibtay maryaha iidda qayr iyo xasanaad allaha siiyo ajar aan la soo koobi karan allaha siiyo ayagana baan u mahad celinahay iyo jannatu firdowso allaha ugu bishaareeyo magacaygu waa anise daahir oo ka socta iskuulka waa beri gaar ahaan galaaska afraad waxaa meeshan uga mahad celinayaa hay-ada xanaano oo na siisay dharkii ciidda qur-aanka iyo dugsigana qur-aanka iyo iskuulka naga bixisay
cabdulaahi xuseen cabdulaahi xuseen warsame cabdulaahi xuseen warsame oo litaafasa dhawaa beri shanaad waa faraxsanahay maanta ciidan baarta